xogayaha joogtadaha ee wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka dowladda soomaaliya yaxye cali ibraahim ayaa sheegay in ay ku dadaalayaan sidii ay u keeni lahaayeen shirka jowhar xubnaha diidan ee uu hogaaminayo ugaas xasan ugaas khaliif ugaas rooble ee kasoo jeeda gobolka hiiraan waxa uu sidoo kale sheegay in isniinta soo socota ee asbuuca feodal nagu soo haya magaalada jowhar uu dib uga furmi doono shirka maamul u sameynta gobolada hiiraan iyo shabeellaha dhexe waxa uu xuseyn dowladda federaalka somaaliya iyo wasaaradda arrimaha gudaha ay ku dadaalayaan sidii loo dhammayn lahaa maamulka loo dhisayo hiiraan iyo shabeellaha dhexe hiiraan iyo shabeelle waxaan ku dhahay waxay ka mid tahay maamulada dalka ee qaarna lasoo dhisa qaarna ay dhismayaan caqabad way jiraysaa lamana inkiri karo waxaa laisku dayayay systemka wasaaradda gudaha gogasha jawhartaalla way awooday in ay maamul ku dhisto ayadoon cidna matalan uga aabiyeena laakiin waxaa ka go-an wasaaradda iyo dowladda federaalkaaba in qof kasta oo soomaaliya oo qayb ka ah broseska ama hanaanka wax lagu dhisaayo inay ku kala dhiso inay qayb ka noqoto inay qayb ka noqoto geedi socodka maamul samaynta hiiraha shabeellada dhex taas ayana waxay keentay in odayaasha dhaqanka iyo dowladuba ay wada hadlaan wada hadalkaasina insha allah wuu soo dhammaan doonaa in laysqalciyaan lagu rajo waya wada hadalkuna waa bu muhiimba waxaa siyaad baree dowladiisii meesha looga saaray waxay aheeday keligaa talinmaysa marka in soomaali wada tashato wax wada lahaato cidda wax wadalena ay wada hadlaan waxay soo ogolaadaan wajiidaan waa hanaanka federaalka ee adduunka oo dhan uu ku dhaqmo weyaan soomaaliyana waa taan kuu sheegay kama talaalna waxa dhacayo waxaana dhab ah hadda insha allahu in dee waaba maalmaha soo socday waxay hagaagi doonaan wadahadaladaasna insha allah ay soo afgarneen